qodobada wararka idaacadda jowhar waxa uu edinayo waxa ugu dooran agaasimaha cusub ee wasaaradda waxbarashada hirshabelle oo maanta si rasmia ula wareegay xilka tartan lagu maamuusayo maalmaha xorriyadda oo balcad ka furmay madaxweyne ku-xeenkii labaad ee jubbaland oo geeriyooday dhimasho iyo dhaawaca ka dhashay dagaal ka dhacay abudwaq howlwadeennada hay-adda niiraa ee laanta deegaanada s s c khatumo oo toddobaadka xorriyadda dardar gelinaya wararka dibaddana dhegeystayaal waxaan idinku haynaa trump oo sheegay inuu soo afjarayo wad hadallada ganacsi ee uula leeyahay kanada
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay qodobadii warka ugu doorka roonaa haatanna isagiioo fidsan agaasimaha cusub ee wasaaradda waxbarashada hirshabelle axmed cabdulaahi ayaa maanta si rasmi oo la wareegay xilka
munaasabadan oo ahayd mid uu xilka kula wareegayay agaasimaha cusub ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle mudane axmed cabdulaahi bashiir ayaa maanta ka qabsoontay xarunta wasaaradda ee magaalada jowhar munaasabadda xilwareejinta waxaa markaasi goobjoog ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda mudane yuusuf sheekh xasan macalin jeele oo mas-uuliyiintan xilka u kala wareejiyey iyo qaar ka mid ah howlwadeedada wasaaradda iyo marti sharaf kaleente agaasimihii hore ee wasaaradda mudane amiin mukhtaar oo ugu horeyn halkani ka hadlay ayaa agaasimaha cusub usoo dhaweeyey xafiiska isagoo sidoo kale waa wada joognaa weli meeleeda kama tegin xilku waa meerto maalinba meeloo ku geynayaa runtii meeshii lagu dhiibana meesha kale haba kama ahan sideedana xafiisku qofka xafiiska qurxayn kara maahane wasaarad kastaahi wasaarad ay dhaanta ma jirto wasaaradda la geeyey dadaa waxay dhahayeen wasaaradda hoosaa la geeyey waa social sector wasaaradda waxbarashadana waa social sector wasaaradda dhallinyaradana waa social sector marka runtii mar labaad iyo mar saddexaad wuu ku faraxsanahay in maanta aan halkan ku wareejiyo mudana agaasime soo dhawow runtii adoo ahal waxbarasho ahay oo macalin soo ahay stage hoose ka soo bilaabay soo noqday agaasime soo noqday wasiir inay wasaaraddu ka hesho runtii waxaan isleeyahay waa fursad ay wasaaraddu heshay marka waxaan rajeynayaa khibraddaada iyo aqoontaada inaad uga faa'iidinto si gaara haddana nin ahludiinaha tahay waxaan rajeynaya insha allahu in uun jiilka soo socdo dhammaantaas ahludiin ay naqdaan sababtoo qofka meesha joogto ayaa rool model u ah tiimka soo baxayo agaasimaha cusub ee wasaaradda mudane axmed cabdulaahi bashiir oo isna halkani ka hadlay wuxuu agaasimihii hore isna sidoo kale uga mahadceliyey sida wanaagsan uu xilka ugu wareejiyey iyo sidoo kaleente kaalintii muga laheyd ee uu ka soo qaatay heerka maanta ay joogto wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle isagoo sidoo kale sheegay in ay sii dardargelin doonaan dadaalada horumarinta waxbarashada dowladda hirshabelle qofka bini'aadamkaa lama xaqiro intan ka aqaano wasaaradda beerahan kugu aqaani kow bilowgii hore wasaaradda waxbarashada heerka aad gaarsiisayna maanta waa muuqataa oo wax la dafiri kara ma aha aadaa u mahadsan tahay sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaabe oo xaqiiqdii ii igmaday wasaaraddan wasaaraddan wasaarad baaxad weyn waaye bah waxbarasho waa laisla wadayahay dee nin kasta waa waddada waa soo wada maray waxaa laga yaabaa ilaa hadda dad macallimiina inay nagu jiraan sida aan ogahay saaxiibkay saalax oo kale iyo rag badan oo macallimiin ah inay wasaaraddu leedahay marka xaqiiqdii howlaa la qabanaya haddii la yidhahdana waxay u baahan tahay iskaashi cadaalad iyo wada socosho iyo information sharing wax la yidhahda in la sameeyo marka insha allahu role model ayuu ii noqon doonaa saaxiibkay agaasim aamiin sida uu hoosha u wadana ayay u soconaysaa insha allahu si cadaalad ah ay ku dheehan tahay ayaan u wada shaqay doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo wixii iga meel marana waa la noqon doonaa oo qaamuus oo ii yahay ilaahay ayaa sababay laakiin wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle mudane yuusuf sheekh xasan macalin jeele oo gabagabadii halkan ka hadlay ayaa isna agaasimaha cusub ee wasaaradda kula dardaarmay in uu markaasi si hufan ugu adeego bulshada reer hirshabelle gaar ahaanna bahda waxbarashada isagoo sidoo kaleento agaasimihii hore ee wasaaradda markaasi ku bogaadiyey kaalintii muga laheyd ee uu ka soo qaatay horumarka maanta laga gaaray waxbarashada dowladda hirshabelle xaqiiqatan waxaan dhihi karaa agaasime amiin mukhtaar shaqa uu kasoo qabta wasaaradda anaga wasiiru dowla wasaaradda waxbarashada anaga waxaan qiraa inuu wasaaradda kasoo shaqeeyey shaqa fiicanna oo soo qabtay meel fiicanna oo keenay wasaaradda marka waxaan leeyahay agaasime aad aa umahadsan tahay waxaan kaloo rijey- kaa rijeeyaan insha allah sidii wasaaradda waxbarashada aad aad u kala kicisa inaa wasaaradda lugeynaa u kala kici doontid waa kaa rijeeyaha maadaama taa nin shaqo agasim waxaan ku leeyahay hambalyo waa mahadsan tahay wasaaradda insha allah kuma- kuma ilaabi doonto hadduu ilaah yiraa sida wanaagsanna u- uga soo shaqaysa qoraal lagu daabacay barta facebook ee madaxweynaha jubbaland ayaa lagu sheegay in maanta uu caasimada dalka kenya ku geeriyooday allah u naxariistay madaxweyne ku-xeenkii labaad ee jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud luga dheere allah u naxariistee cabdulqaadir luga dheere ayaa maalmihii u dambeeyey xaaladiisa caafimaad lagula tacaalaya magaalada nairobi madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa qoraal tacsiyes ah boggiisa ku qoray waxa uu ku sheegay inuu kaalin ka qaatay dib u siisiinta jubbaland tartan lagu maamuusayo maalmaha xorriyadda dalka ayaa magaalada balcad ka furmay weriye saadiq socdaal ayaa warka balcad ka soo diray kulan ciyaareed lagu maamuusayo toddobaadka xorriyadda iyo diyaargarowga munaasabadda kooda luliyo ayaa lagu qabtay garoonka kubadda cagta doctor ayuub jaanye ee degmada balcad kulan ciyaareedkan oo ay soo qabanqaabiyeen xiriir kubadda cagta degmada balcad iyo maamulka iskaashanaya ayaa waxaa lagu daafuray kooxaha kale ah banaadir f c iyo sidoo kale inter banaana kuwaas oo ka wada dhisan kooxaha degmada balcad kana ciyaara heerka koowaad kulankan waxaa lagu maamuusayaa toddobaadka xorriyadda kooda diyaargarowga kooda looliya iyo munaasabadda u dabaaldegidda lix iyo labaatanka juun maalmahaas oo ah maalmo ku weyn soomaaliya iyadoona markaasi ay midooween kooda looliya gobollada waqooyi iyo go- markaasi kuwa koonfureed ee soomaaliya sidoo kalena xorriyadda ay heleen gobollada koonfureed ee soomaaliya munaasabad lix iyo labaatanka juunna oo loo dabaaldegayna waxaa markaasi xorriyadda qaaday gobollada waqooyi ee soomaaliya kulankan ciyaareed ee lagu maamuusayay toddobaadka xorriyadda waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada balcad gudoomiyaha xiriir kubadda cagta degmada balcad iyo sidoo kale gudoomiyaha olombikada degmada waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha kubadda cagta degmada balcad aweys cala dahir kabiila iyo sidoo kale gudoomiyaha olombikada degmada balcad maanta waxaa sharafeen noo ah inaan degmada balcad aan ka daafurno een, koobkii loogu magac daray maalmaha xorriyadda een, soomaaliya runtii koobkan waxaa nasiib u yeelatay afar kooxood oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ama zareeda ugu sarraysa degmada maanta oo maanta furnay waxaan rajaynaa insha allahu tacaala afarta koox in waqti dhow uu dhammaado hadduu ilaa yaraa waxaan leeyahay maamulka degmada balcad runtii waa maamul isboorti taageera waana maamul eh, dhallinyarada horumarkooda jecel koobkan munaasabadda ayaga qeyb qaybta ugu weyn ayagaa ka leh marka waa umaad celihaynaa cid alaal isboortiga degmada taageerasna waa umaad celihaynaa
maanta waxaa sharaf noo ah xafladdan quruxda badan leh ama munaasabaddan maalmaha xorriyadda aanu ku jirno soomaaliya oo dhan looga wada ciidaayo maanta maamulka balcadna oo yacnii u qabtay tartan kubadeed cayaartooyda ee ka jirta degmada balcad oo uu hogaaminayo guddoomiye qaasim iyo garbihiisa ku-xigeenadiisa munaasabaddan ay u qabteen koobkan hadda aan ag joogno oo maanta la daafuri doono oo guddoomiye ku-xigeenka uu furi doono ciyaarta kubadda cagta loona laguna xusaayo maalmaha munaasabadda ama maalmaha xorriyadda soomaaliyeed soomaaliya meel walba ay joogto toddobaadkan waa toddobaad yacni muhiim u ah fiira gaarna ay u leeyihiin sababtoo ah waa maalmihii xorriyadda oo lix iyo labaatanka juun waa markii ugu horreysay calan soomaaliyeed la saaro gobollada waqooyi laga saaro kowda luuliyo waxaa laga saaray koonfurta iyo midowga waqooyi iyo koonfur labadaba macnaha waa maalmo aad u qurux badan ayaanu ku dhex jirnaa ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada balcad ayaa soo gebagabeeyey isagoona si toosa u daafuray eh, tartankani ciyaareedka ah ee lagu maamuusayo toddobaadka xorriyadda
in aan daafurno ciyaar loogu dabaaldegayo maalinta xorriyadda soomaaliyeed aan ku jirno toddobaadkii xorriyadda soomaaliya waqooyi iyo koonfur iyo midoobeen maadaama maamulkii degmada balcad oo ka mid yahay maamulada isegta hirshabeelle in munaasabaddan qayb ay ka naqoto si dabaaldegga xorriyadda loogu dabaaldego waxaan tartan u qabanay kooxaha ka dhisan degmada balcad heerkooda koowaad seer eeda si ciyaar saaxiibtinimo ah
lagu soo gabagabeeyo muxuu ahaay maalmaha xuriyadda intaan ku jirno guud dhexdeeda ninkii nasiib u yeesho insha allahu tacaala waxaan dhihi doonaa bixin doonaa koobabkii loogu talagalay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe oo ah deg markaas laga xiiseeyo ciyaaraha isidoo kale isdhexgalka bulshada ayaa ah sanadkii ugu horreeyey ee la qabanayo munaasabadda lagu maamuusayo diyaargarowga koodo looliyo iyo toddobaadka xorriyadda waa sanadkii ugu horreeyey degmada balcad lagu qabanayo kuna ciyaareedka saadiq qaadir cusmaan saadiq socdaal degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay dagaal cabud waa ku dhex maray ciidanka booliska iyo maleeshiyaada halkaasi ku sugnayd weriye maxamed iidle ayaa warkan inoo diyaariyey dagaal toosa oo geesay khasaare kala duwan ayaa saaka ka qarxay gudaha saldhigga booliska ee degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska iyo dad shacab ah oo ganacsiyo kala duwan ku lahaa agagaarka saldhigga xiisadan ayaa muddo laba bilood ah soo taagneyd kadib markii ay dad rayidaha ay ka biyadiideen dhismaha cusub ee albaabka saldhigga booliska kaas oo loo jeediyey dhanka goobo ganacsi oo ay shacabku sheeganayaan dood adag iyo muran joogto ah ayaa ka dhex taagnaa labadii bilood ee lasoo dhaafay dhinacyadan iyada oo shacabku ay sheegeen in albaabkaasi uu saameyn ku yeelanayo ganacsigooda iyo dhaqdhaqaaqooda maalinlaha ah ee goobahooda ganacsi booliska degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud ayaa dhankooda ku adkaystay go-aankooda iyagoo marar badan caddeeyey inaysan wax isbeddel ah ay ku samayn doonin jihada loo jeedinayo albaabka saldhigga cusub ee degmada caabudwaaq intii lagu guda jiray muddadii xiisadu ay taagnayd waxaa arrinta dhex galay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka iyo xubno ka tirsan maamulka galmudug kuwaas oo dadaal u galay sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaasi hase yeeshee dadaalkooda waxa uu noqday mid aan miro dhal noqon maxkamadda gobolka galgaduud ayaa maalin ka hor soo saartay waaran soo qabasho ah oo loo jaray dadka mas-uulka ka ah sida la sheegay is-horitaagga lagu sameeyey dhismaha albaabka saldhigga booliska ee degmada caabudwaaq waxaana saaka si rasmi u qarxay dagaal u dhexeeya booliska iyo maleeshiyaad kuheba ganacsatada inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa dhimatay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka ka dhacay degmada caabudwaaq welina xiisada ayaa taagan mas-uuliyiinta maamulka degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud oo aan la xihiirnay gaar ahaan taliska booliska nooma aysan suuro gelin si aan wax ugu weydiinno dagaalka maanta ka dhacay degmadaasi howlwadeennada hay-adda niiraa ee laanta deegaanada s s c khaatumo ayaa toddobaadkan oo ah toddobaadka xorriyadda waxa ay dardargelinayaan shaqadooda adeegsiinta bulshada weriye najiib cabdulaahi ayaa warkan ka soo diray magaalada laascaanood
hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ee niira laanteeda s c khaatumo gaar ahaan caasimada dowlad goboleedka ss khatumo ee magaalada laascaanood ayaa si habsami leh uga socota diiwaangelinta iyo kaadhsiinta dadweynaha howlwadeenada hay-adda niira ee xarunta ayaa iyada oo lagu jiro toddobaadkii xorriyadda dardargelinaysa adeegsiinta bulshada deegaanka waxayna diyaar u yihiin inay si nafhurnimo leh ugu shaqeeyaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee reer ss khatumo bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa uga mahad celiyey shaqada nafhurnimada leh ee ay u hayso hay-adda niira anagoo cabdisalaan imaan cali magacigii agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka soo qaatay maanta kaarkaygii maanta shaqaaluhu waxay shaqaynayaan maalintii fasax ahayd iyagoo dadkooda u adeegaya waxaana xarunta niiro ka socota maanta iyo maalmahaba ka socotay kaarkii qaybintii kaar qaybintii dhammaan dadweynaha reer laascaanood waxaan ogeysiinaynaa inay maaragtay ka faa'iidaystaan oo kaarkooda u yaallo cid walba oo mansajka ama fariinta niira ay soo gaadhay labaad ah waxaan maanta qaatay kaarkii national i d-gii ama kaarkii maxaan ku dhahdaa dhalashada waana kaa maanta waxaan leenahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay dowladda iyadoo maanta maalintii fasaxa ahayd ee xorriyadda haddana maanta ay muxuu ahaa xafiiskii shaqaynayo oo dadkii la siinayo id kaarkii agaasinka hay-adda niira laanteeda s c khatumo ayaa ugu baaqay muwaadiniinta ku dhaqan caasimadda dowlad goboleedka s c khatumo in ay yimaadaan xarumaha diiwaangelinta aqoonsiga qaranka waxaa hadda si habsamile noogu socda hay-adda niira national idga laanteeda s c khatumo diiwaangelintii iyadoo lagu jiro maalmaha quruxda badan ee asbuucii xorriyadda waxay howlwadanada niira u hurayaan muwaadiniintooda inay ugu adeegaan maalmaha fasaxa si nafhurnimo annagoo taas ka duulaynaa bolosiga hay-adda niira ee ah in dhammaan xarumaha diiwaangelinta ee niira ay si toos u shaqaynayaan maanta oo fasaxa iyadoo muwaadiniintu ay ka heli karaan in isdiiwaangelintii xarunteena niira ssc khaatumo ay u furan tahay muwaadiniinteeda iskana diiwaangelinayaan una dhinaca kale uga socotaa kaarbixintoodii dhegeystayaal warkaas idinka imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhexe shabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuu si degdeg ah u jarayo wadahadalada ganacsi ee uula leeyahay kanada iyadoo wadanku uu muuqdo inuu bilaabayo dhaqangelinta siyaasadda canshuuraha ee lagu beegsanayo shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda tallaabadan u dambeysay ee uu kaga dhawaaqay baraha bulshada ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo wadamada dariska ay ku howlan yihiin sidii ay ugu heshiin lahayn heshiis ganacsi bartamaha bisha juulaay dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray oad kala socoteen radio jowhar caawa waanaga intaa